bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay saameynta xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada gobolkani beeraleyda deegaano hoos taga degmada mahadaay oo cabsi ka muujiyay xadiga biyaha webiga shabeelle walaac laga muujiyay cayayaano saameyn ballaaran ku yeeshay waxsoo saarka deegaanada gobolka shabeellaha dhexe xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah shacabka indiya oo ka walacsan nooca cusub ee fayraska ka dilaacay waddankaasi inta aad maqasheen waa qaar ka mid ah dhegeystayaal qodobada warka ugu doorkaroon ee caawa haatan u diyaargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeyay maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay saameynta xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada gobolkani siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdicasiis xasan cabdulle cali ibraahim biish oo ah gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha gobolka shabeellaha dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca mashaariicda gobolkani ayaa ka warbixiyey xogta ay ka haayaan xaaladaha abaaraha ee deegaanada hoos yimaada jowhar isagoo sheegay in fatahaadaha webiga shabeelle iyo anyaxa dhibaato ba-aan lagala kulmay haddii aan warbixin kooban idinka siiyo dhinaca abaaraha ee gobolka shabeellaha dhexe alxamdulilaah warse wax badan waa dhaanna hase yeeshee abaaruhu waxay u qaybsamaan laba qaybood oo mid qalalan iyo iyo mid qoyan annaga waxaan soo marnay afar sano ama afar xilli aan idhaahdo afar xilli afar fasal oo dadka gobolka shabeellaha dhexe ayaan waxba u bixin oo fatahaadii webiga shabeelle ay ugu wacnayd intaas waxaa usii dheeraa meelihii fafakaday ee doonka ahaana in uu ayax ku habsaday alxamdulilaah wixii laga nool yahay waa laga fiican yahay balse ilaa waqti xaadirkan beerihii qaarkood biyihii waa ku jiraan haddana waxaad dareemi kartaa webigii shabeelle inuu hadda biyo keenay culeysyo badan waa jiraan waxaan arkayay hay-ado badan oo kuwa rotationka lagu tilmaamo oo dhahay gobolka shabeelle dhexooda kama jiraan haddayn waxbanoo qabanaynin faraha nagala baxeen dhibaatada waxaan ka mid nahay gobollada dalka oo dhan aan ka mid nahay alxamdulilah nimco waa haysana ilaah waana siiyey alxamdulilaah laakiin culeysyada jiraa waxay tahay fatahaadii oo soo nonoqotay oo dalagyadii qaarkood wixii fakadeen oo ayax sii cunay marka waad dareemi kartaa meesha ina culeysyo badan ay ka jiraan balse insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka baxno hadda rajo badan aan leenahay dhinaca kale gudoomiye cali ayaa tilmaamay in hay-ado badan ay kala hadleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa beeralayda gobolkani shabeellaha dhexe oo xilligaani wajahaya dhibaato dhaqaale waxaan la wadaagnay un ocha waxaan la wadaagnay faw waxaan la wadaagnay iisheeg tii kaleinto cuntada la dhihi jiray hada dhammaan hay-adaha ku shaqada leh ee donarska ee bixiya dhaqaalaha bixiya waan kala tashanay riboodna waan u darnay fasalkii hadda ugu dambeeyey waxaa baaba'day hal dhibic boqol labaatan iyo afar kun iyo afar boqol oo egtar oo gobolka shabeelle dhex ka baaba'da waa balcad iyo jowhar iyo mahadaay degmooyinka kalena te naga sii shishaayna sidaas islamada ayagana khasaaruhu kama marnayn baabi'itaankaas waxaa ku barakacay dad gaaraya saddex iyo labaatan kun iyo maasaada dadkii qaar ka mida waxaan dalbanay bacdama ay dadku qaarkood ay beeraley ahaayeen kuwii xoolo dhaqatada ahaana cooskii waxaa ku habsaday sidaan hore dadkugu sheegay ayax maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo gurman lahaa beeraleyda gobolkaani oo khasaaro kala duwan kala kulmay labadii sano ugu dambeysay aafada anyaxa iyo fatahadaha webiga shabeelle beeraleyda deegaano hoostaga degmada mahadaayi ayaa cabsi ka muujiyay xadiga biyaha webiga shabeelle uu wado siduu warbixintaani kusii faahfaahinayo abdiweli axmed hilowle dhowaanayay ahayd markii uu biyo keenay webiga shabeelle waxaana soo ifbaxayo walaaca ay muujinayaan bulshada ku nool deegaano hoostaga degmada mahadaayi ee gobolka shabeellaha dhexe cabsida ayaa timid kadib markii uu biyo keenay webiga waxaana jirta deegaano badan oo aan weli caratuur lagu samaynin goobihii uu ka fatahay webiga shabeelle sida uu sharaxayo guddoomiyaha tuulada xudur ciise xasan maxamed saabuukar mar labaad weligii amuu fatah sameeyaa cabsidaasaa uma dhihayso dadkuna waa dad difdheer soo maray dadku waa uun meeshii loor la saari karaa la saaro dadku sugaal kala mahaayaan dadku dad tabar hayso maaragtay haddana dalagii maanta soo baxay oonan lagu faa'iidin wax kaalma aanan helin oo aan shaksiyaadna kaalmo wadaaga ka helin dowlana kaalmo ka helin hay-adna kaalmo ka helin qolo kaleentoodna aan ka helin maaragtay wax dadaali waa dad iska daalan ilaa haddana wax taakulayna haystaan malaha ilmihii isjay u fugan yihiin loor meel la dhigana waxaa kaga filan iyadoo iska rugta meesha dhibaata fara badanaasi loorasi lama haayo gacantaan duura ilaahayan baryoogeynaa wax noo duura allaa noo sahli sidoo kale guddoomiyaha ayaa tilmaamay in cabasho badan ay u gudbiyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabeelle balse uusan helin wax jawaab ah isagoona codsi u jeediyey ganacsatada soomaaliyeed cid ilaahay uumay oon reebna ma jirto ciddii ummaddaa wax u qaban karto waana qayla dhalaaminay cidaan reebnay ma laha haddii ilaahay aan ku weynaamaayna bini-aadami oo ku daayno waxba nooma reebana dhammaan ummadda soomaaliyeed ka hojeeminaha aan la siyaamayn qalabka lagu guuro webiga shabeelle oon ku guurano biyaha isaga celino cid alla ciddii gebiyaha gacan naaga fidi karto waa codsanaynaa inay gacan la siiyaan webiga shabeelle ayaa fatahaado isdabajoog ah kala hore waxa uu ka geystay qaar ka mid ah deegaanada hirshabeelle waxa uuna saameyn lixaad leh ku yeeshay dadka iyo waxsoo saarkooda walaa laga muujiyey cayaanu saameyn ballaaran ku yeeshay waxsoo saarka deegaanada gobolka shabeellaha dhexe sida warbixintaani inoogu soo diyaarisay maryama sheekh cabdi beeraley badan oo fatahaadihii ay saameyn ku yeesheen ayaa ka cabanaya cayayaan isugu jira diirato iyo malabiso inay saameyn ku yeesheen dalagyada digirta sisinta iyo qudaarta oo aysan haynin daawooyin tayale oo ay ku buufiyaan beerahooda beeralaydan oo la daalaadhacayay fatahaadihii webiga shabeelle ee kusoo noqnoqday beerahooda kana jaray dalagyadii ay horay u beerteen ayaa qaarkood ay soo goosteen dalagyadii halka kuwa qaarna ay weli ku yaaliin beeraha inkastoo qaar ka mida beeralaydaas ay sheegeen in cayayaan beerihii uu ka kacay oo xiliyadan habeenkii u badan axmed maxamuud xasan oo dalagyo kala duwan dib ugu beertay fatahaadii kadib ayaa guud ahaan quudaraynaya sumaha beeraha ay ku buufiyeen oo waxtar badan uusan ka muuqan beera bii baxa iyo waxaas waaye beerahayna beerahaasoo saddex mar aan kala falay marka saddexdii waqti aan kala falay waa saddex qaybood ay u kala falantay marka hore fatahaadaa guysay hadday fatahaadii markay ka baxday aan beerihii falnay beerihiina maadaama aan falnay hadda ay xilligii ay saarteenay waxa aan ka sugaynay waxay galeen cayayaan naga galeen annagana dad oo heer tabareedaan nahay oon tabar badan aan siin lahayn cayayaanka waa noocyo badan nooc diirata la yidhaha nooc malabise la yidhaha isku dhajiyo oo miraha iyo markay saaranaysa sida sisintoo kale oo miraheeda isku dhajiyo mid kaleetoo durata la yidhaha oo gale yaanyada iyo marka dalaga diir iyo sisin iyo yaanyo iyo waa dalaga noo beeran dalagiina aad ayuu nooga jiran yahay marka wax daawa iyo waxaasna ma haysanoo daawo tayale iyo ma iibsan karna xitaa marka wax maamulka iyo ilaah baa waxbaashay horta maamulka iyo waxaasna waxaan ka doonayna inay daawo tayale iyo waxyaaba ay noo raadiyaan ay nagu caawiyaan ay nagu saacidaan beerta daawooyin aan ku buufinay daawooyinkiina waxba ma aysan ka tarin waa hal maraan wax ku buubuufinay waxbana ma aysan ka tarin oo weli sidii waaye cayayaanka waa laba nooc mid waa diirataa layidhaaha wou socoyaa maalintii iyo isku socda iyo habeenkii midna waa malabisa layidhaha gabow kusoo dhahaa habeenkii u kusoo degtaa beeraha ou kaas mid kasta malabisada aad u dhib badan oo miraha iyo aad u dilo iyo durata layidhaha yaanyadii iyo galo yaanyadii iyo aad ay u jirnayiin hadda wax tabaroo dhahaa ma laha marka ilaah baa xaaladda og wallaahi wallaahi wax saasoo caga burin in laga heli doono ila ma aha oo qarashkii xitaa inay bixin doonaa ila ma aha ilaahaysa hadduu caafimaad u keeno oo daawo iyo wax lagu dadaalo ee maamulka iyo waxaas ayna garab istaagaan oo daawooyin tayo leh aan helno waa laga yaabaa inay fiicnaato ilaahay afa uu ka furo axmed ayaa ka codsaday hay-adaha iyo maamulka ka arrimiya gobolka shabeellaha dhexe inay soo gaarsiiyaan sumo taya leh oo beeraha lagu buufiyo si ay ula tacaalaan cayayaanka dhibaateynaya dalagyada haba ugu badnaadeen qudaarta noocyadooda kala duwan cabashooyinka beeralaydan ka soo yeeraya ayaa kusoo beegmaya xilli aan qudaar badan lagu arag suuqyada magaalada jowhar iyadoo lagu jiro bisha ramadaan ee barakaysan qudaartana ay ku yar tahay suuqyada jowhar iyo beeralaydaba weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal warka habeenimo oo idaacadda isnaa markana kusoo dhawaada xubnaha sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo akhriyo cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashiinka qotor daruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda waxaa suuqada joal kala iibsanaya koo iyo toban kun oo shilinka soomaaliya madaalka masagadana waxaa suuqada joal kala iibsanaya toban kun oo shilinka soomaaliga halka madaalka ama koombada digirtana suuqada joal kala iibsanayo labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga salbukada waxaa suuqada joal kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliya markaana lacagaha sarafka sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka kala sarfanaya laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakala sarfanayo laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliya aada u mahadsan yahay cabdicasiis ayuu kaasi haay nala socodsiinayay xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana shacabka indiya ayaa ka walaacsan nooc cusub ee fayraska ka dilaacay wadankaasi nuuca kale oo ka duwan coronavirus ayaa laga helay dalka indiya sida ay baareen saynis yahano kala duwan laakiin weli lama oga ilaa iyo inta uu faafi karo ama in ay jirto mawjad labaad oo cudurka dilaaga ee covid nneteen uu indiya ka wado fayrasyadu had iyo jeer way isbadbedelaan iyadoo soo saara noocyo kala duwan ama nooc cusub oo iyaga u gaara badankooda isbadbedeladani waa kuwa aan qiimo lahayn qaarkoodna xitaa waxaa yareyn karaan fayraska oo aan khatar badan keeni karin laakiin kuwa kale ayaa ka dhigi kara mid faafa oo kasii dara kii hore ayna adag tahay in la tallaalo nuucani oo si rasmi ah looga yaqaano b kun lix boqol iyo toddobiyo toban waxaa markii ugu horeysay laga helay indiya bishii oktoobar tijaabinta muunada ee la tijaabiyey waxay sheegaysaa in uusan u faafi karin si deg deg a mana jaangooyn karaan baadhitaanada hordhaca sida uu dhaqsiyaha badan u fidi karo waxaana laga helay laba boqol iyo labaatan ka mid ah saddex boqol lixdan iyo koo shay baadh wadareed oo laga soo ururiyey inta u dhexeysay janaayo iyo febraayo gobolka galbeedka indiya dhanka kale waxaa lagu arkay uga yaraan koo iyo labaatan wadan sida lagu sheegay xogta caalamiga ah egside safarada caalamiga ah ayaa u muuqda inay keeneen noocyada kala duwan dalka u k boqol iyo saddex kiis ayaa laga helay tan iyo labaiyo labaatankii febraayo inta badan dadka kasoo safra indiya ayaa hadda laga mamnuucay inay yimaadaan u k waaxda caafimaadka dadweynaha eagland waxay ka calaamadeeyeen noocan duwan ee indiya mid ka mid ah noocyada baaritaanka lagu hayo laakiin ilaa iyo hadda uma arka inuu halis yahay oo gaadhsiisan yahay heer aad looga walaaci karo guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenimoho aad kala socoteen warbaahinta isnaa'i oo idiin akhrinaysay anigoo xaliimo cali ibraahim intaas ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa farsameynayay injineer zaki tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo